Ololaha nadaafadeed oo lagu soo celinayay bilicda magaalada Jowhar ayaa laga sameeyay garoonka kubadda cagta ee Shangally Stadium ee ku yaala xaafadda Kulmis. Ololahan oo hormuudka ka ahaa guddoomiyaha xaafadda Kulmis Maxamed Cabdulaahi Sheekh iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Kulmis, kuwaasi oo ujeedkooda u ahaa sidii loo soo celin lahaa bilicda garoonka Shangally Stadium. Guddoomiyaha xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar, Axmed Cabdulaahi Sheekh ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka ololahan.
waxaa hadda noo bilowday geedi jaristii geed yahuudka waa geed aad iyo aad oo xoog u leh oo u baahan dhallinyaro muruq leh haween xoog leh marka waxaan jecelnahay inaan garabka isku qabsanno oo dad wada jir ah oo wax qabsan karo oo dantooda iyo danta guud iyo danta waddanida wax ka qaban karo waana tan oo idin muuqato sidaas awgeed waxaan maanta aan bilaawnoo ah howshii oon aan ka bilaawnay garoonka isboortiska degmada jowhar khaasitan xaafadda kulmis gaar ahaan waxaan aan leeyahay xaafadda kulmis dhallinyarada haweenka in layskugu yimaado garoonka isboortiska xaafadda kulmis si oo waxaa la yidhi gacmihii wadajir bay wax ku qabtaan far kaligeed fool ma dhaqdo haddii dadku wadajir wax u qabsado hadda ka hor guddoomiyaha wuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi meeshaan waxaa lagu dhisi iskaa wax u qabso haddana waxaan jecelnahay annaga in aan muruqayna iyo maskaxdayna iyo fikriddayna iyo dhallinyaronnimadayna in aan ka faa'iidaysano Qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa codsaday in laga qayb qaato bilow soo celinta magaalada Jowhar.
afarta xaafadood guddoomiyaalkooda dhallinyaradooda habeenkooda waxaan ka codsanaynaa in du'al kureya garoonkan waa garoonkoodii waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in ay howlgalkan macnaa ay qeyb ay ka qaataan Eh, waxaa kaloo aan umahad celinayaa dadkii usku howlay howlahan oo xaafadda kulmis habeenkooda iyo dhallinyaradooda iyo guddoomiyahooda iyo guddoomiya ku-xigeenkooda sida aad ay ay isugu xilqaameen Ee, waxaan joognaa garoonkii ee, degmada jowhar ee, shongole Ee, waxaan ku- aan ka haynaa nadaafad ileen garoonkii ee sidan hadda aan jecelnahay waxaan ku hanweynahay in aan dhisano riyadayn ilaahay anoo rumeeyo Ee, nadaafadaasaan aan ku jirnaa Ee, haddana shacabka kulmis ee, waxaan fariin kaga wadaa guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka Ee, sida ay noo soo sheegeen nadaafadda in markaas ee, ka xaafad ahaan inaan xoogga aan saarno waxaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo Ee, waxaan farayaa xaafadda kulmis shacabka ku nool inay nadaafadda ay ku dadaalaan nadaafadda waa muhiim annagay muhiim noo tahay waayo xaafadda kulmis waa hooyadii ee, degmada jowhar waayo xarumihii dowladda ay ku shaqaynaysay iyo caasimaddii ayaa ku taallo marka annaga si ku dayasho leh inay xaafadaha kale nagu daydaan ayaan jecelnahay waxaan rabaa ee, fursaddan qaaliga ah ee, waxaan kaga faa'iidaysanaa hadduu alla yidhaahdo xaafadda nadaafadda wadooyinka bulaacadaha xoogga in ay saaraan ciddii markaas lagu arko bulaacad iska dareeraysa ama bulaacad wadda ka hodanne tallaabo sharci oo arrinteeda waafaqsanaan ka qaadaynaa waxaan jeclaan lahay anigoo nadaafad ku jiro oo walaalahayga oo xaafadda darsiinta ah inay qashinka iyo afaayadaha iska fogeeyaan oo ya baabuuraa la keenay ee qashinka lagu aruurinaayo inay iska aruuriyaan oo barxadda igu soo shubin ee xafaayadaha ay keenin nadaafadda igu soo qayb galaan ay iska aruuriyaan hadday ay ar- qashinkii ay soo aruuriyaan ay meeshan xafaayadaha ay wejiga ku shubaan maxaa hagaagaa waxa hagaagaya ma lahan waxaan rabaa inay qashinkaa iska aruuriyaan baabuurta ay ku shubaan ay qashinkaa keenin afarta xaafadood inay u sheegaan ay aruuriyaan nadaafadda aan ku jiro inay ila soo galaan